waa waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan sheekh cabdisamed ugu horreyn soo dhowow maalmahan waxa uu gobolku martigelinayay dagaallo maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa dagaaladaas bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam jazaku llah kheyr waan dhowahay idaacadda alfurqaan ugu mahadcelinayaa adeega ay bulshadu u hayaan jazakum llah kheyr waana dhowahay qaala tacaala qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin muminiin haddaan u gudagalo su-aasha ay weydiisay jawaabteeda jazaaka allahu kheyran cadowga ilaahi subxana watacaala iyo muslimiinta waayadan dagaal ayaa dhex maraayey oo mogtahay lagu beegsanayey cadowgaas sidii wadanka looga saari lahaa iyo dadka muslimiinta dhibaatadii ay ku hayaan isbaaradii iyo mogtahay dhicii iyo amni daradii iyo mukhaadaraadkii ayaa insha allahu tacaala deegaanada in laga safeeye la rabay haddee cadowga meelo badan iyo deegaano badana la isku fara saaray waxaa ilaahay subxana watacaala ugu mahad celinaynaa gacanta wilaayada saad ka horey u warqabteenba waxaa soo galay deegaano badan oo ay ka mid tahay deegaano iyo degmooyin oo degmada awdheegla ka mid ah bariirha ka mid ah sabiidha ka mid ah oo meelo muhiim ah ayaa gacanta soo galay ilahi subana watacaala ku mahadsan marka dagaaladaas ayaa mutawaayadan socday ilahi subana watacaala haddee cadowgii meesha deganaa ee muddo sanawaad ah meesha joogay ilahi subana watacaala waa ka dulqaaday dadka muslimiinta gumaysi badanna ku hayay dee amnigooda iyo mugtay noloshooda iyo diintooda intaa waxayn duulaan ku ahaa ilahi subana wataala waa ka dulqaaday maalmahan kulley dee meelo qaar ay wax kasoo cusboonaadeen cadowga mugtahay inuu wax carqaladeeyey uu damcay marka carqalayntaas ay wadaadaha mugtahay dagaal kala hortegeen ilahi subana watacaalana waa jibiyey cadowga marka dee markasta wuxuu duulaan ku yahay waa amnigaas iyo dadka muslimiinta diintooda mugtahay inuu ka baadiyayo ilahi subana watacaalana waxaweyaan waa ka waajibiyey walaalahana dee ilahi subana wataala waa sugay dagaala laga hortegay insha allah maxaad inooga magacaabi kartaa deegaanada ay sida gaarka ah uga dhaceen dagaalada jazaak allahu kheyran waxaa ka mid ah meelaha hadda ay carqaladeynta ka wadaan waa deegaanka sabiid oo walaalaha mujaahidiintan ay hadda gacanta ku hayaan meelahaas ayaa damceen inay mugta carqaladeeyaan duulaan badan iyo ciidan badan ay wax soo abaabuleen ilahi subana watacaalana waa fashiliyey oo waxaweyaan laba maalin ka hor dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi cadowga lalaga hortegay waana jabeen oo dibbay u laabteen ina cafguuyo hadda isku aruursanayeen u laabteen ilahi subana watacaalana waa jibiyey deegaanadaas hadda ugu badan meelaha hore ka jirjiraan laakiin meelaha kale waa aamin wax hadda culeys oo ka taagan ma laha alxamdulilah maanta weerar ayaa lala beegsaday ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka maxaad nooga sheegi kartaa weerarkaas jazaak allahu kheyran cadowgii dar laba maalmo kor looga dagaalamay markay tabar iyo taag waayeen ayay mugtahay miciinsadeen cadowgooda iyo mugtahay iyo mugtahay tabar waayeen ayay miciinsadeen walaalahood kale marka duula macnaha gurmad ayay soo sameeyeen iyagoo mugtahay soo qaatay taangiyadoodii ayay kasoo wareegteen inaa afgooye walaalaha marka wadada ayay uga sii diyaariyeen qorshe camaliyad ah ilaahi subana watacaalana ku mahadsan marka cadowgaas meeshaas ayaa lagu beegsaday meel adi hadda afgooye u jirta ugu yaraan toddoba kilomitr ayaa cadowga looga hortegay halkaas ayaa lagu beegsaday kolley intaasa insha allah tacala wararkana soo gaarayay ilahi subana watacaalana ku mahadsan cadowgaas maanta ka argoosta waan gartay maxaa khasaare ah oo camaliyadaas nafurnimada ah ka soo gaaray ciidamada shisheeye jazaak allahu kheyran cadowgaas ee istishaadada lagu beegsaday maanta ilaahi subana watacaalana ku mahadsan kolley walaalaha hadafkii lahaayeen way gaareen kolley inta hordhaca ah waxaa meesha ku burburay taangi iyo gaarigii waday ee xambaarsanaa waxaan ugu yaqaanaa taangi xambaarka ah ayaa meesha ku baaba-ay waxaa kale oo meesha goobta ay uga tegeen ee uga carareen mugtahay bakti iyo gogo fara badan madaxyo gogo-an iyo lawo badan oo gogo-an ayaa meesha uga tegeen khasaayir nafeed oo fara badan dee cadowga gaareen waa jirtaa maantao dhan diyaarada ayaa u degaayo mugtahay dhaawacooda iyo baktigooda ay ku daabulayeen ilahi subana tacalana ku mahadsan cadowgaas waxa weyaan maanta meeshaas ku jiray ku halaagay haddee marka insha allah tacala dadka waxaan rabaa inay arrintaas mugtahay ku bishaareystaan iminka waa sidee xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay xaaladda deegaanada lagu dagaalamay alxamdulilah ilaahi subana watacaala ku mahadsan waxaa gacanta ku hayo walaalaha mujaahidiinta ah si buuxda ilaa haddana ku sugan amni ayaana ka jiro wax culeys hadda ka taagan ma laha dadka sharciga ilaahi subana wataala ay hoos harsanayaan wax hadda ziyaada oo deegaankaas hadda ka jira ma laha cadowgaasna insha allahu tacala dee dagaalkana wuu socon doonaa ilaa qiyaam saaca wuu socon doonaa dee dadka ahlu tawxiidka ah iyo dadka mugta dimuqraadiyadda u dagaalamaya waa sii hayn doonaan insha allahu tacaala waxaan ilahi subana watacaala ka rajaynaynaa inaan ka guuleysanayn insha allah deegaankan aan ka saari doono ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabeyneysaa waraysiga ay kula yeelanayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan jazaak allahu kheyran waxaan kusoo gabagabeyn lahaa ikhwaani ilaahay subxaana watacaala aan u mahad celino ee, nimcada iyo mogtahay guusha uu muslimiinta dhexal siiyey si gaar ah waxaan rabaa insha allah taala halkan inaan ugu mahad celiyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee mogtahay walaalahood mujaajiinta mogtahay hiil iyo hooga la barbartaagan ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro hadday noqon lahaayeen gabdhaha muslimaadka sidoo kaleeto iyagana mogta agabka ay usoo diyaariyeen ee, mogtahay walaalahooda mujaajiinta ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro ee, juhdiga ay bixinayaan walaalahana ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan ajar ha ka siiyo miisaanka xasanaadkan allah u saaro walaalaha si gaar ah walaalkii maanta sh- camaliyadaas waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala u waafajiyey ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu mogtahay shahaadadaas mid khaalis alla uga dhigo allana ka aqbalon alla weydiinaynaa jannadiisana mid alla inuu ugu bashaareeyana alla u weydiinaynaa ee, waxaa kale idan xusud mudan waxaan leenahay haddee cadowga ee mogtahay lala dagaalamayay maalmahani ee mogtahay iskugu jiro murtadiin iyo mogtahay gaalo asal ah intaba ilaahi subxaana watacaala waxa weyaan waa jebiyey waxaan leenahay si gaar aan u baaqaynaa nimanka murtadiinta ah ee cadowgaas carituurka u ah ee ku daba baaba'ayo ee mogtahay maalin kastaba meesha lagu le-anayo waxaa leenahay diintooda ha usoo laabtaan waa lasoo dhaweynaya insha allah tacaala cadowgaas saa'ilka ah ee mogtahay ee dal iyo diin iyo dadna aan uu naga dhexaynin waxaa la rabaa inaysan mogtahay ee ba- kuba- ka barbardaalimin ku agbaabi'in mogtahay diintooda ay usoo laabtaan ilaahi subxana wataala ay usoo laabtaan intaasaan dhihi lahaa waxaa kale insha allah tacaala iyadana mogtahay aan anoo ku hadlayo afka wilaayada shabeellada hoose aan mogtahay bogaadin lahaa mujaahidiinta dagaalada ay ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba ilaahi subxana watacaala ha barakeeyo walaalahaasna dee waxaa leenahay ilaahi subxana wataala ha idin sugo wilaayadana si gool e, wilaayaadkaasna waxaa leenahay jazaakum allahu khayran bishaaraysta ilaahi subxana wataala cadowgaas waajibiye hala sabro cadowga mogtahay lala sabartamo sida ay u sabraayaan ee naarta iyo cadaabka iyo mogtahay iyo ay ugu sabraayaan annagana waxa weyaan aan ilaahi subxana watacaala annagoo mogtahay kaashanayno aan sabrno cadowgaas aan la sabartano intaas ayaan dhihi lahaa dadkana insha allahu tacaala iyo odayaasha iyo mogtahay si guud waxaan leenahay iyaan la daalin haddee cadowga jabkiisa waa dhowya insha allah taala waa gabal sii dhacayo inta dhibna sii raacino insha allah tacaala walaalahana insha allah taala iyaysan ka daalin arrintaas intaasaan dhihi lahaa hada wabilahi towfiiq aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo aan ka wareysanaynay camaliyad nafurnimo ah oo maanta ciidamada shisheeye lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose